munaasabada sanadguurada sideedaad ee aas-aaska hirshabeelle ayaa lagu qabtay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar munaasabada waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka socday baarlamaanka soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle fanaaniin dadka caanka ka ah baraha bulshada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan bilaal bulshaabi oo ku hadlaya afka dhalinyarada tiktokerka ayaa sheegay in ay ka shaqay doonaan horumarinta deegaanada maamulka hirshabeelle hirshabeelle qofna ugama baahna inay cid walba ay si way tallaabsatay way tallaabsatay meel allaala meeshay rabta ayay maraysaa insha allah haduaalid inta yar ee dhimanna waa la dhammaystiri doonaa haduaalidmo hirshabeelle maanta maamulo lama tartamaysa waxay la tartamaysaa dowladaha adduunka la tartamaysaa waxaan rajaynaynaa insha allah hirshabeelle dad badan ayaa iska diiwaangeli doona mer dhow ayaa waxayna soo gaari doona markaskii turkiga sidaas aawadeedna hirshabelle waa meesha ugu horrayso sarfeyga uu ka samayn doono waana halka ugu horrayso oo barwaaqadeeda limi doona hirshabelle waana meesha ugu horrayso ee soomaali isugu soo hirin doonta doolidmo munaasabado fara badan waa ka soo qayb galay laakiin tan waxay kaga duwan tahay waa mid xamaasad iyo xiise gaara leh sababtoo ah tiimka madaxtooyada oo madaxweynaha hogaaminayo ayaa waxay u yeeleen macno gooni ah inay noqoto xafladda ugu shidan xafladaha ay dhigtaan maamul goboleedyada waana midaan lama dhihi kara mid maamul goboleed uu dhigana waa midii qaranka mid u dhiganta ayaa la dhihi karaa waana rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyada inay nala gartaan adaalid dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa u mahad celiyey qof walba oo ka qayb qaadatay aas-aaska maamulka hirshabelle iyo ka qaybgalka munaasabada sanad guurada sideedaad inaan u hambaleeyo ummadda hirshabelle aas-aaskii calanka hirshabelle iyo dowladda hirshabelle la aas-aasay oo sideed sano ay ka soo wareegtay inaan ummadda hirshabelle aan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada federaalka iyo mas-uuliyiinta kala duwane ka timiday muqdisho ee safarka u soo galay weynaynta maalintan iyo inay la ciidaan dadkooda waxaan leeha waa mahadsantiin allah idin sharfo sidoo kaleentood waxaan u mahad celinayaa fanaaniinta ka timiday gobollo kala duwan ee halkan u timiday maanta inay weyneeyaan xafladdan loogu dabaaldegayo sanad guurada sideedaad sidoo kale dhallinyarada saamaynta badan bulshada dhexdeeda ku leh waan u mahad celinayaa ee wakhtigooda iyagana soo geliyey inay maalintii aan weyneeyaan waxaan leeya idinkana waa mahadsantihiin barbaarta gaashaamana sugaanta ee halkan kala duwan iyaguna ku soo bandhigay dhammaan cid kasta ee tala ka geysatay waxaan leeha waa mahadsan tahay runtii aas-aaska hirshabelle wixii laga soo maray waad wada ogtihiin guddoomiye gobolaan ahaay gobolka shabeellada dhexaan guddoomiye gobol ka ahaay madaxweyne ku-xigeenkuna guddoomiye gobolow ka ahay gobolka hiiraan muddo sagaal bilooda ayaa loo fadhiyey aas-aaskii iyo isku darkii labadaas gobol runtii waxaa ilaahay maadiisa in lagu guulaystay laguna midooba calankan arkaysiin dastuurna ou yeeshay ilaahay mahaddiis waayay maantana ummadda hirshabelle labada gobol waxay ku midaysantaha calankaas cid kastae gacan ka geysatay waxaan leehay waa mahadsan tahay dhinaca kale cali guudlaabe xuseen madaxweynaha hirshabelle ayaa ka hadlay waxyaabaha maamulkiisa uu ku guulaystay inta uu xilka hayay saddex qodob ayaan xoogga saarnay waa amniga haddaan amni la helinna runtii wax badan lama qabteen waad arkayseen amnigu meeshuu hadda ka maraayo hirshabelle in labaiyo labaatan habeen iyo labaiyo labaatan maalmood lagu dhex socdo bulshaan cid baaraysa ayna jirin oo kumanaana ay isu soo baxaan runtii horumar ballaaran ayaa ka jiro xasilintii deegaanadii la xoreeyey wax badan ayaa laga qabtay horumarinta ka socoto hirshabelle runtii wax lagu faano waayey ee kaabayaashii dhaqaalaha wax badanaa soo noqduu haayo dalka soomaaliya mashruuc ugu weynaay ee ka fula muddada dowlad la-aan dowladdii hore ay dhacday ilaa hadda inta udhexayso mashruuc ugu weyn oo mashruuc sabuun oo boqolaal milyana wuxuu ka fulayaa hirshabelle wax badan ayayna dadka ku dheefi doonaan noloshoodana wax badan ou kusoo kordhi doonaa hadday tahay ka badbaadintii fatahaadaha iyo mararka qaar oo biyo la-aantu dhacdo kaydintii biyaha oo dib loo isticmaali jiray wax badan uu kusoo kordhi doonaa muxuu ahay mashruucaas weyn sidoo kaleentood dalka soomaaliya dhaqaalihii soo galay ee deeqbixiyaashu keeneen number two ayay ka gashay hirshabeelle waxay ku tusaysaa in la dadaalay oo horumarinta lagu dadaalay ee arrimaha bulshada wax badanaa laga qabta hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday biyihi tahay iyo adeegii bulshada guud ahaan deegaanada soo marna wax badanaa ka qabsoomay intii inaad ku arkayseen wax la dhagax dhigaayo iyo wax la xiriir jaraayo ayay ahaayeen runta cid kastoo gacan ka geysata waa mahadsantihiin ayaan leehay maamul daadejinta sidoo kaleentood degmooyinaa laga dhisay golihii deegaanka waxaana naga go-an in la daadejiyo dowlad wanaagga dadka hirshabeellena dad ay iyagu soo doortaan ay hogaamiyaana naga go-an sidoo kaleentood dhowrkii sano oon mas-uuliyaddan annagoo aan haynana waxaan ku dadaalnay xasilooni siyaasadeed munaasabadan ayaa waxaa loogu dabaaldegayay sanad guurada sideedaad ee aas-aaska dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo fanaaniin iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala timid daafaha dunidana ay kaga qayb galeen xafladaasi oo ka dhacday madaxtooyada magaalada jowhar